waa mahadsantiin marka ugu horeyso idaacaddeenna qaaliga ah waana salaamayaa dadka dhammaan koonfur galbeed ku nool waa aragtay ay u wada dhan yihiin safiir iyo kabiirba wada leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddii su-aashaan u imaado jawaabteeda beriba oo hadduu alla idmo horteena waaga meesha uu ku beriyo waxaa loo ballansan yahay ajendihii mooshinka oo adiga aada xusay ee ahaa kalsooni kala laabashada gudoomiye jawaari oo hadduu ilaa ilaali ka naqdo beri inuu si habsami u dhaca rajeynaya marka kii daraad waxaan ogeyn in ciidamo fara badan meesha la geeyey qaarkoodna waxaa lagu eedeeyey inuu guddoonka baarlamaanka ka dambeeyo caawana kulamaa socdo berina waxaa loo balansan yahaa itiri in lagu kala baxo mooshinka bal tii arbacadii oo kale inay noqoto ma laga yaabaa waa macsantaas wax muhiim ah meesha ku jirto laakiin rasuulka salallahu alayh wasalam wuxuu yiri laa yuldahu lmu'minu maratayni min juxrin waaxid qofka mu'minka hal god maaragtay laba jeer lagama wada qaniino haddii daraad ee iyada ee fashil ay meesha iyo siyaabo aan horay looga baran ee ay wax u dhaceen kulleyba mas-uuliyadda dadka saarnaa hay-adaha amniga waxaan rajaynaynaa inaysan soo noqnoqonin dhacdadaas ee falqamada lahayd iyo wax lamid ah soomaalida maxaa yeelay iyadana horeyba u tiri mari daga laha dago farsaxiya idaga anaa dagan amaana istagay marka in weliba loo taariiqo kuli mas-uuliyadda maalintaasi kulleyba meeshii iyada ay lahaydbo annagoo aanan kusii noqnoqonaynin maartay tilmaanteeda annaga beri waxaan oga fadhinaa baarlamaan nabadgelyo doorashada aan idhaahdo codaynta sidii loogu talagalay inay noogu dhacdo tolo welibana mas-uuliyadda saaran kuwa amnigana ay gutaan mas-uuliyadooda amni xildhibaanna uu anshax iyo asluub wanaagsan codkiisa asagoo xore inuu ku dhiibto sidaas sidiina lagu yaqiinana meeshii afka aqlabiyadda uu raacana loo wada hogaansano baraha bulshada maanta inta badan waxaa ku badnaa sawiro muujinaya guddoonka baarlamaanka jawaari iyo muudey iyo weliba madaxweyne farmaajo oo wada taagan marka waxaan isa dhex marayaa in ay jiraan kulamo hoose oo la doonaya in si nabadgelyo ah lagu dhameeyo khilaafkan arrimahaasi mudane xildhibaan maxaa ka jira wallahi sidaad uga aragtay ayaan anagana uga dhex arkaynay laakiin baraha bulshada waxa waaye waa midcana beelay waayo markii siyaabo oo aan munaasab ahayn iyo anshaxa iyo ethicska ma aragtay warbaahinta oo aan u dhaqmaynin dadka qaarkood ay ku lug yeesheen oo waxay doonaan iyo waxay rabaan aflagaado ama isku dir ama kicin ama kabeen sheegid wax badan oo runtii aan ku wanaagsaneen sumcadda miidiyaha ee ayaga ay bilaabeen iyo idaacado beeleedyo oo afleershayaal oo iyagana arrimahan uga faa'iidaysanayay siyaabo kala duwan ay ku lug yeesheen eedihii wuxuu noqday wax aanan dadka soomaaliyeed ee garashada fog u leh ma aragtay amuurahan socdo inayba ka gaabsadaan oo aan warkoodaba soo xiganin ama aanan isku daalinin marka si weliba yani arrintaa u dhacdo annaga wadahadal inuu jiro oo is ar arkayeen intaba waa anaga yani waa nagu dheg maaragtay waa nagu maqal maaragtay laakiin xaqiiqada wixii lagu hadlay iyo wixii lagu shiray iyo wixii lagu dhamaystayba waa waxaan annaga aan maaragtay kolleyba cidii wada hadashii laga sugaayo ficnaanna lahayd inay u waramaan wixii ayga is yiraadeen maaragtay bulshada ama miidiyaha si maadaama oo is aragooda loo og loo og yahay wixii ay ku maaragtay fashadeen ama ay ku wada hadleen loo ogaado
ilaa iyo hadda meel ma laysla dhigay in codka haddii la qaado britole uu noqonayo gacantaag ama inuu noqdo cod qarsoodi ah sida uu ku doodayay guddoonka baarlamaanka wuxuu leeyahay codka waa inuu noqdaa mid sanduuq ah oo qarsoodi ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahan iyagu waxay rabaan inuu noqdo codka tartaag adika xildhibaan ahaan maadaama aad muddo badanna kusoo jirtay baarlamaanka dowladihii kala duwanaa ee soo maray horeyna aad uga mid ahayd dadkii aqoonta lahaa ee dalkii jamhuuriyaddii soomaaliya marka sida ay berri xaalka noqon doono ilaa ay hadda kee taageersan tahay inuu fartaag noqdo iyo inuu sanduuq qarsoodi ah noqdo walaal meeshaasi horta aan midka idhaahdo meeshaan gudoomiyaha booshinka ka yaallo isaga sidii uu markaa uu u dhigo kolleyba waxa meesha yaalla waa wax inay waafaqsanaadaan mar weliba loo baahan yahay xeeroosaadka noo yaalla ee gudoomiyaha isaga hadda booshinka ka yaallo wax ka saxiixay arrintaas kale sida maanta la filayana kan isaga u ah inuu raaco ama u hogaansanaado la sugay qof waliba waa kaa laakiin meel ay naga soo galaan ra-iisul wasaare iyo madaxweyne hadalladan inta ma aragtay badanaaba hadda siyaasada sida guud ahaan had iyo jeer xataa dadanan hay-adaha dowladdu siday u kala qaybsan yihiin mid weliba shaqada ay leedahay aada moodid inay u baahan yihiin in loo maaragtay micneeyo madaxweyne waa udub dhaxaad shaqadiisana waa yacni ciidanka qalabka sidana inuu asaga uu yahay taliye sharci ilaaliyana uu yahay laakiin shaqada baarlamaanka ee asaga aanan lug ku yeelanaynin meel hadda isaga ee qodob oo qorayana madaxweynuhu talada ee isaga markaa uu doonayo si sharci ahaan inay meesha ay usoo gasho qodob annagana siinayo ma jirto laakiin odaygii soomaaliya ugu sarreeyey ilaahay baa kasii sarreeye wixii wanaaga ee tala ah markii ay wax jiraan ee isaga inuu soo dhexgalo laakiin kelimada loogaga fadhiyo mar weliba ayaa waxay tahay sharciga in la dhowro oo kan sarreynta ee u qoraya qodobka afaraad ee dastuurka inuu asaga mar weliba uu kaa tixgelinteeda inuu ku adkeeyo cidii ka boodaysana uu yihahdo sharciga ugu hogaansan kaasaa waajib ku ah primeministerna xukuumad buu asaga khusaysaaye wasiiro manihi anaga kuwa nagula jirana ee hawsha ee baarlamaankana waxay nagula jiraan ayagoo xildhibaana ah mooyaane ayagoo wasiiro ah oo xukuumadda codkooda wata annaga nooma imaanayaan markii albaabka baarlamaanka ay kasoo galaan wasiirnimadooda meeshay oga haraysa ayagoo xildhibaano ah ayay soo fadhiisanayaan marka amuuraha dadka iskaga dhexkasan waa jeclaan lahayd inaad saa ugu kala saartaan waa sax laakiin soo ma jiraan mudane xildhibaane in sida uu guddoonka baarlamaankaba sheegay in mar ay kulmeen guddoomiyaha iyo madaxweynaha uu usoo jeediyey inuu iscasilo wuxuu yidhi saddex jeer uu iscasil igu yidhi marka door markaa fiiriso door intee la eg ayuu madaxweynaha ku yeelan karaa arrimaha golaha shacabka wallahi aniga waa runtii waan ka xishoonayaa inaad iraahdo hebel baa run sheegayo hebel baa been sheegayo ama madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka midkoodna laakiin wixii jiraabo maaragtay cakaaru imaan baa la yidhi annaga guddoomiyaha annaga iscasil iyo maaragtay iska tag iyo iska bax yacni midna annaga fiil uma hayno oo annaga aan ku nidhaahdo haddii garashadiisa ee isaga ay siiso baarlamaanka ee inuu qiimeeyo waxa meesha socdana nin odayo maanta ee isaga garaadkiisa iyo aqoontiisa ee runtii wax badan inay isaga u horseedaan dhinaca wanaaga ah waa wax laga filan karo haddii isaga uu garto laakiin haddii isaga ay ka suuroobi weydo waxaanan meesha ka baxaynin meesha in maaragtay cod kalsooni ama loogu guulaysto ama uu ku guulaysto wax dhaafsiisan ee waan waan ah oo meesha taallo ma jirto laakiin mooshinkan waxaa usoo lug yeeshay gacmo fara badan oo wejiyo fara badan iyo dano fara badan xambaarsan oo iyaga ee danley ah qaarkoodaba ee iyaga ay ka jeclaan lahaayeen in wax baarlamaan la yidhaahdaba wadankan inuusan jirino iyo wax dowladda yidhaahdo lagu kala tago sida ayaga ay u barteen oo fawdada ee iyaga ay uga faa'iideen iyo sharci darada iyo dulmiga iyo dadka soomaaliyeed danaha ee gaarka ay ay leeyihiin wax weliba inay ayaga ay hoos keenaan dad ayaga dhanacoodaba intaasi iyaga uu ka weyn yahay mooshin iyo wax lamid a ayaa lugta lasoo galay dhinacyadii weligooda marka iyagana ee iska jeclaa soomaaliya inay iskaga jirto jaha wareerkaasi iyagana jaanis bay heleen marka qof weliba oo xeeladiisa uu adeegsan karo iyo dadkuu ku shuban karo wuxuu lasoo galay maaragtay lugta baarlamanka iyo amuurihiisa waadna garan kartiin baydhawaan ku shaqaynay a d c ayaa noo ahayd xarun rag badan oo hogaamiyeyaal oo iyaga ahaa oo hubkooda iyo ciidankooda iyo qoryahooda oo iyaga aanan tiro iyo tayo aanan qiyaasi karin ayaa baarlamanka ku jiray ayaa wasiire ahaa mana dhicin maalin nin lasoo galay oo annaga nagu handaday ama qaraar la gaarayay ishortaagay markii ay u badato gacantaa isla wada gelaynay oo caalamka dowladihii waaweynaaba oo iyaga qaarkooda oo guddoomiyaashooda iyo ku-xiganadooda isku feerayo laakiin beekecin iyo dabaminshaar iyo maaragtay bastoolado iyo qoryo baarlamaan lala soo galo oo dadka maaragtay ee albaabada laga xirto waa waxa hadda taariikhda nagu cusub aanna malaynaynin inay keliya maaragtay in ka suurtowdo rooti professorka iyo maaragtay iyo ragga annaga wax badan aan taariikh iyo dad ahaan iyo deegaan ahaanba aan naqaan marka inta aan tilmaamayo ee maawaraa asataar oo behind the castile wax lagu yiraahdo afka english ama carabiga oo qolqolka gadaashiisa laga maamulayo beesha dadkaasaa marka ayaa annaga barnaamijkan dadka dhabqiyey aan u arkaynaa laakiin baarlamaanku dadka ku wada jira waa dad saaxiibo ah maanta dad maaragtay professor jawaadi oo xigaal oo dadka ugu sokeeyo annagoo dhan aan ka mid nahay ayaanan ku ra'yi aan ku fikrad ahayn dad kale oo annaga oo aan maanta dhinac weliba ah ayaa isaga ku fikrad ah oo beelaha soomaaliyeed ee meesha lagu fadhiyo ee shanta ah nin walba ra'yigiisa ayuu ama ku ayidsan yahay ama fikirkiisa ayuu ku diidan yahay marka dad baa qabyaalad iyo reer hebel baa la diidan yahay iyo reer hebel baa maaragtay loo dan leeyahay iyo annaga maaragtay ee mudan iyo annaga xaq ule iyo annaga mana yani waxyaabo aan sagaashameeyadii xataa noocyadaasi ee aanan yani qaabkooda aan dowladnimada iyo waktigan aan joogna aan isqaadan karin ayaa baryahan dambe meesha kasoo dhex uraysay marka waxaan rajaynaynaa in garaadka dadka soomaaliyeed ee bisil ee dadnimada leh waa runtii waa midda aan doonayno oo annaga laftirkeena aan ku baraarujinay professor jawaari taariikhda ee dadka isaga uu matalayo dad wax badbaadiya oo qarannimada soomaaliyeed taariikh fiican ku leh ayuu maanta magac ahaan la wadaagaa waxaana tusinay sheekh mukhtaar in maalintay halista ee soomaaliya ay ku jirtay wixii asiga uu qaatay mowqifkiisa waa midda ay maanta soomaaliya ay kusoo badbaaday lixdan iyo sagaalkii ee ilaa iyo maaragtay dowladnimadii dhex burburkeedii taariikhdiisii ficneed uu ka tegayna inaa aaskiisii aas qarameed uu noqdo lagu xusuusto lagu qadariyo ayuu ku qaatay maanta magaca oo aan runtii oona oogana tegay maanta deegaanka aan kasoo wada jeedno ee koonfur galbeed saan wada dhannahay yaan lagugu eersanin soomaaliyada magac xumo iyo wax aan loo baahnayn ee aanana noqonin gudoomihii ugu horreeyey ee bkm iyo maartay lagu soo raro ee isaga ee xero maartay askareed oo kale ee baarlaman intuu lasoo galo oo kadibna lagu sawiro oo la yiraahdo taariikhda baalmadow uu ka galo gudoomiyaha annaga oo u damqanayna ayaan arrintaasi dadkii tusaalaha sii baan ahayn
mudan xildhibaan si kale haddii loo fiiriyo soo isma dhihi karaan dadka kale jawaari waa loogu horreeyey in la qabsado golaha shacabka weli nin hore ku qabsaday golaha shacabka annaga ma hayno oo xildhibaano ku hor istaagay qori allaahuma haddii xataa hogaamiye kooxeedyadii baydhabo markaan joognay raggii reer baydhabo u dhashay ee hubka deegaanka maanta yaa xaabsada iyo shaati gaduud iyo sheekh adan madoobi yaa ka hubadnaa xamar markaan joognay muuse suude iyo isbaan cata allahu naxariiste inacidi iyo maaragtay qanyare iyo yaa ka hub badnaa iyo seeraar iyo kulli iyo waxaasoo dhan waa usoo joognay idinkana waa ka war haysaan ma aragteen meel ma ku haysaan nin lasoo galay bastoolad ee na yiri shir guddoonka joojiya wallahi haddii kale madaxa idinka tooganaya ama ma soo bixi kartaan baarlamaanka albaabkiisa haddaad soo gashaan waa idinkala jeexaya ma jirto mana dhicin lagumana hayo taariikhda maanta oo oo dawlad oo buuxda oo federaal ah oo haysata kalsoonadii caalamka oo dhan ee iyada federaalkii oo laga baxay kumeel gaarkii oo ay xaaladda qarameed iyo ciidameed dhinaca weliba ee laleeyahay dawladdu maanta way ka yacni dhisan tahay oo intaasoo oo kumanaan oo ciidamo shisheeye ay joogaan yacni in taliyayaal ciidan oo ay qiimahooda kala duwan inay ka hor sheegaan ummadda soomaaliyeed dhacdadaasi iyaga sida ay ahayd balse laakiin dadka iyaga aan jeclayn dhinaca wanaagsan in laga hadlo oo jecel mar weliba inay ayaga ama ay xumeeyaan ama ay in u yeelaan ama ay jaraaxaystaan yani tayaa xooga waxaa layidhi xukuumaddu kase ay u janjeeraan haddii qabiil laga dhigan meel lala aadayo oo lagu sheegi lahaa oo maanta loo haayo ma jirto tan booliska waa la cambaariyey waxaa layidhi dhinaca yaxya waayo marka wiil yaroo amisooma u galay markaasaa kulli waa lasoo wada dareeray wixii meesha daba miishaara watay iyo kulli ma artay waxaa laisku soo guray baabuurkii amisom ciidamadii soomaaliyeed ee iyaga ee dalka iyo dadka ee ayaga u ahaa yacni simboolna ama astaan qaran ay u ahaayeen waxaa la yidhi idinma dhaqaana albaabka ma kasoo geli kartaan yani xataa sharaf dhaca ee loo geystay qarannimadii soomaaliyeed ayaa maalintaasi waxay ahayd mid aad looga xumaado laakiin waxaa sharaf ah inaana xabad ka dhicin oo aanan cidna ma arki ku dhimanin balse ee ciidamadii qalabka sida qaybahoodii kala duwan ay u hoggaansameen in aanan dadkaasi wixii ayaga ay doonayeen in aanan loo fulinin xildhibaanadana ay aan xoog isku dayin inay ku galaan tartiibna meeshaasi ayaga loogu maartay loogaga tago taana ay maanta dhabarjabka ugu xooga badan iyo naafada ma artay ay naafaysay maaragtay siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba yani baarlamaanka dadkii arrimahaasi ka dambeeyey iyo dadkii lagu fushadayba yani taariikhda kolleyba ummadda soomaaliyeed iyada ka sheekayn doonta laakiin annaga colaad gaar ah oo baarlamaan isu qabo ma jirto naceeb gaar ah oo loo isu qabo meesha ma taalo qabaa'il oo ayaga meesha oo ayaga lagu dhexdhexaadinayo ama beelo oo ma artay oo baarlamaanka isku haystayba ma jiraan mudane jawaarina sharaf iyo ciise baarlamaanka waa wuxuu ku mutaystay inuu guddoomiyii ugu horreeyey ee laba jeer kusoo laabta baarlamaan doorasho inuu isaga ahaa haddii shaqadii iyo howshii baarlamaanka ee ay gaartay meel xun oo aan wanaagsaneyn ilaa baarlamaankii isaga sagaalaad ee xataa aan ognahay inuu ku dhex milmay madal inuu ma aragtay khaladaad fara badan ay jireen baarlamaanka haddana ee wax aan laga aamusi karin konton iyo saddex ayaan ku bilownay annagoo xildhibaana in la saxo ujeedkeena ahayd la hagaajiye baarlamaanka keligiisana malaha eedda iyo dembiga way la qabaan kuwa isaga ku xiga ama maamulka ee kan ah ee isaga maaliyadda iyo u maamula ee baarlamaanka ee guddiyada curyaamiyey guddiyada ee sida loo dhisay falxumada iyo maartay meeldayasho la-aanta waxyaabaha xildhibaanada ee iyaga cadaalad darada dhexdooda ee iyaga samaysneed baarlamaanka dhexdiisa oo kooxo iyo ururo iyo maartay iyo xisbiyo oo annaga aan kala garanaynin in meel laga wato oo iyagana soo saamaysay siyaasadahooda ee kala duwan iyo afkaartooda amuurahaas oo dhan baarlamaanka waxay ahayd waana ogtiin inta jeere annaga aan ka dhexniri warnimo yahow lugtiisa waxba lagu socday laakiin sharcigiisa laguma socon kareen baarlamaanka wejigaan waxa laga bedelay waayo markaan saa lahayn lixsan iyo barmaan gudoomiye shir guddoominaya baarlamaan aan guddoomiye haweenka wato ahaa ilaa ay heer xataa kusoo madaxweyne dalka nalooga tagayna waa aragnay annagoo baydhabo joognay annagoo xamar joognay iyo annagoo matalan indagaas joognay laakiin ma dhicin wixii daraad dhacay wax u dhow manana soo marin shariif xasan baa guddoomiye soo noqday sheekh aadan madow baa guddoomiye soo noqday fikrado waa laiskaga soo horjeeday guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeen koowaad anigii shariif xasan fikir baydhabaan tagayna iyo xamaraan tagayna baan ku kala tagnay isagana waa naga carooday ilaa iyo markii dambe xataa eritrea ayuu aaday baydhabaan lagu riday haddana baydhabo noogu soo noqday annagoo jawar aan ka nimid ayaa annagoo heshiis ah haddana ayaa baydhabo baarlamaankii iyo annagoo haddana wada jira ayaa xamarna isla wada yimid mana dhicin nin ninka kale qori ku handada shariif xasan niman oo isaga hubaysan oo taageeray baa jiray dhinaca kalen dad hubaysan oo taageeray baa ka jiray mana dhicin hadda maanta hal eray haddaad sheegtid reer hebel baa udaleedaa lagu leeyahay marka allaha daraad geelaa raba inuu ari gadaashiis ku gabado dad baa facebook waxay soo dheereeray walaa loo balleeya tusaale waxaan soo qaatay waxaan idhi madaxdii afrikaanka ayaa hadda iyo sheekadii markii aan xabashiisa dhaxarka iyo kala dhexmartay faarax garooley yacni ari cadbeeda hadduu meel fadhiisto aanan ka kacin ilaa laga jiida mooyaane madax afrikaan yacni in meesha laga jiida maahane yacni ma garato inay meesha si sahalad maaragtay iyada ay oga kacdo wixii waxaa lagu soo qori maaragtay barta bulshada dalxe oo maaragtay maaragtay gudoomiye jawaari uu maaragtay ku tilmaamay ari carbeed luug aniga jawaari uma guuro waa gudoomiye hadda hadduu iscajiro iyo haddii cod looga qaado he will be forever the speaker of somali parliament former speaker kama dhacayso xasaanadaasi wuxuu ahaanayaa guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliyeed ee sanadagii sidaa iyo sidaa taasaana weligiisa u noqonaysa wax rigla ah uu sii jirayso haddaana isaga iskaga ciyaargaranso iyo waxaan macnayn maartay aanan meesha gelin
dhihi lahayd profesor jawaari way la gudboon tahay maanta maadaama oday soomaaliyeedna aad tahay bulshada deegaankaana asal ahaan uu kasoo jeeda adigana aad aada ugu fahanto jawaari way ku ficnaan lahayd in uu kaga tago legendiga hadda uu haysto oo oo labada sano isku xigta gudoomiye jawaari bulsho taariikh fiican iyo magac soomaalida ee marka nin walba maanta nin walba ninkiisa la fiican annaga wuxuu nooga soo jeedaa bulsho aan lagu aqoonin yacni waxyaabaha hadda dhacayo ee baarlamankaasi ee beri dhaweyd ee arbacadii sida ay ahaayeen aana aaminsanahay inaanan asaga aanan maskaxdiisii iyo rabitaankiisii aanan ahayn balse laakiin shirqool laftirkiisa loo dhigayo ee aynay ahayd ninka asaga la socday guddoomiye ku-xigeen labaad oo markii loo fiiriyo guddoomiye jawaari dhibka baarlamanka asaga aadba uu ka yahay ayuu yahay laakiinse shaydaankii xabadda maaragtay musica ku darsaday deriga oo kale iyagana kuwa kale banaanka ay kusoo darsadeen oo in lagu sawiro oo aan meeshii aan ka lahaa ninkii reer afgooye ee wacdaa isbaan ii buuxan burkutuur bacda banaankaada ka joog sheekadii ahayd in loo sameeyey in asaga lagu sawiro xumaha ragga ayaga ka dambeeyda ee banaanka ayaga ay ka joogaan ee la yidhaahdo jawaari ciidan uu hogaaminayo ayaa baarlamaanka qabsaday laakiin aniga markaan lahaa geelaa ari rabo inuu ku gabaro ya dadka ayaga sameeyey falkaasaan ujeedna anaga professor jawaari inay si ka suurta weynaan ogeyn laakiin si kastaba ahaato waxaan rajaynaynaa gudoomiye jawaari haddii ay kalo iyo haddii ay waxtarayso iyo magac ee baarlamaan haddii lagu hogaamiyo iyo haddii lasoo joogaba annagaba iyadoo sharci darro oo aanan kursigeenna mooshin nalaga keenin oo nala soo eedaynin ayaa layska keensaday guddoomiye ku-xigeen koowaad lagu fadhiisiistay sheekh aadan madoobe ayaa isagoo cod aan loo qaadin oo aan baarlamaan mooshin laga keenin ayaa ayaa maartay ayaa kursi maartay ayaa isaga maartay toddobaatan qofood ee isaga meesha uga dhaqaajisay waana ka tagantay waa iska agatay shariif xasana ma aragtay sidaas oo kale ee xamar isagana ay ku qabsatay iyo wax lamid ah haddana aan waxba u suurtoogin laakiin kii ee baydhabo ay ka dhacday isaga lagu casilayna uu baarlamaan qoryo aanan usoo qaadanin ee uu iska baxay sidiisa kale usoo jabhadeeya laakiin annaga hadda sida iyo dadka isaga ee professor jawaari ay la socdaan daday isxamili karaan maaha daday isku banooni dheeli karaan maaha siduu wax u rabana dad wax u rabaan ma aha asaga in lagu gorgortamo meel kale ee laga dhigto jaranjarada sidii loogu gaaro danahaasna ninay u qalbo oo arrintaasi qabato ma aha ma gartay dadaa waxay doonayaan hankooda ayaga meel kale ay u socdaan inay asaga ay ka dhigtaan sallaan ama inay asaga ay uga gudbaan doonkii ayaga ay ku gaari lahaayeen waxa ay doonayaan ama ay ku gorgortami lahaayeen inay asaga u siimaanaan taa marka aniga inuu asagii inta garashada ehelka u ah ama dadkalisa ee wanaagiisa jecel iyo wanaagga magaca uu fiican inuu u reebo ay rabaan inay kala taliyaan ayaan jeclaan lahaa isagana sharafta uu ka xigsado waayo cimrina kuma yara caqlina kuma yara aqoonna kuma yara waxa isaga uu maanta ka hoos baxaanne u malayn maayo qofka kale ee caadiga ah inuu maanta laakiin dadaan isaga ee aana isu dhigmin in taladiisa ay saameyn ay ku yeeshaan sharaftiisana inay wax u dhimaan ay waxyeeleeyaanne aadan oga xunbahay tacna inuu isaga uu ka fiirsan waayena way kasii daran tahay marka ani waxaan jeclaan lahaa si gobonnimo ku jirto ama ha aamino haddii cod uu ku guulaystana ahlan wasahlan mar waliba asaa gudoomiyay noqonaya nin diidi karana malaga waxa waaye waa qasban canhum haddii laga guulaysana inuu ogolaado oo uu hogaansamo dimuqraasiyada oo maya sow maaha inuu sharafta ka xigsado maradiisa oo cad oo nadiif ah shalayna idinkaa i doortay maantana haddaad garateen inaad idinka aad kalsoonida igala laabataane ahlan wasahlan shalayna guddoomiyihiiniyaan ahaa berina idinkaa idinka badaa meeqaa guddoomiyaala baarlamaanka fadhida soo martay shaqaadilmadow iyo dhammaantayn waana soo martay waxaan wax laysku dejiye maaha magac xumana wax oo adiga inaad adiga aad ka baxashid maaha waxaan aaminsanaan lahaa sida ugu quruxda badan inuu sameeyo si uu isagana sharaftiisa iyo magaca uu huwan yahay uu maaragtay u ilaaliyo aana looga faa'iidaysanin yani dadka haddaba gorgortanka ku jiro ee doonayo inay haddii isaga joogi hadduu baxo aanan muraad ka lahayn dantooda keliya inay maartay ee isaga ay ku fursadaan meesha ee ay u taagan yihiin aada iyo aad baad umahadsan tahay mudane xildhibaan waraysiga dheer aada idaacadda warsan la wadaagtay waktiga qaaliga aada noo hortayna waa kaaga mahad celineyna idinkaa mudan idinkaa mudan